haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb kow iyo tobnaad oo ka mid a taxanihii dhaqankii hore ee soomaalida iyo xididka dhegaystayaal ninka xididka u rooni bulshada dhexdeeda waa ku ammaanaa nin xilkaasinimo meel dhigtay inuu yahay ayaa loo aqoonsanaa dhinaca kalena waxaa la xaman jiray kolba reerka uu la xidhiidaa midka aanu inta kale uga socnayn dadkuse xidid keliya ma ahee xigaalana waa la yahay labada mid walibana gaarkiisa ayay markay baahiyi timaaddo uu tabantaabadaada u rabaa waxay haddaba su'aashu tahay wax aad markaa hayso walaalkaa iyo sadoga oo u wada baahanay haddii ay kuugu yimaadaan keebaad siin lahayd in adeerkaa iyo seedigaa keebaad hormarin lahayd keebaadse hungo ku diri lahayd waa su'aalo ad adag oo jawaabo kaba dambaysa in laga bixiyaa aysan fududayn waxaase jeer gabaya kaga dooday laba maansayahan oo haddana walaala ah waxaan u jeedaa ilmo baxnaan cabdille waa allaha u naxariistee samatar oo dhowr iyo toban gumoo tan iyo eebba cimrigiisa ma gaasiree walaalkii cismaan oo haddamba nool inta si aana soo bandhigin doodda labada gabyaa ee xididka iyo xigaalka ku saabsan aan idhaahdo sababaha soomaalida dhaqataa ay geela ku jeceshahay waxaa ka mid ah awrka oo la'aantiis jiritaanka nolosha reer miyiga aan la suurayn karin mar waa raray gurgushaayahoo waa lagu guuraa waa bacadlo oo waa la dhaansadaa waa hayin oo inta la layliyo ayaa la fuulaayo rakuub baa laga dhigtaa mar kale waa baar qabow guga ama dayrta intuu qooqo ayuu geela tarmiyaa dhabtiina raray ama baarqab ku ahaadaba ninkii inta geel iyo reer le xidhadiisa ka waayaa waa u dhutiya wuxuu ku qasbanaadaa xidid iyo xigto kolba kii u heli kara inuu ka baryo sidaas awgeedna awrta waa la kala ergistaa maxay haddaba doodda maansayahanada walaalaha ahi ay ku salaysnay kuu sheegaya samatar ayaa laba baarqab oo geela ugu jiray uu midkood ka baktiyey kii kalena xilligii la filaayay qooqi kari waaye markaas buu cismaan oo isagana uu laba ku ogaa u tegey si uu midkood uga soo ergisto taasise suuragal ma noqon maxaa yeelay midna isaga ayaan geeliisa uga maarmi karayn kii kalena halkii uu samatar ka siin lahaa wuxuu siiyey seedigiis sababtii uu sidaas u yeelayna gabay jawaaba oo soo socda ayuu inagu bari doonaa samatar baa markaa gebiyey gabay garnaqsi iyo eersheegad isugu jira ayuu cismaan u tiriyey marka hore wuxuu ku eedaynayaa baarqabadii geeliisa ku jiray inuu midnaba uga quuri waayey oo weliba ku ka mid ahi intuu geeliisa raacay uu ka soo reebtay wuxuu haddana ka cabanayaa markii ay dhibaata reerka soo food saarto in furdaaminteeda isaga samatara loola yimaado goortii uu furfurana dan looga baxo isla qaybta hore ee gabayga ayuu samatar inoogu sheegayaa in cismaan ula dhaqmo siday reer miyigu hangoolka ula dhaqmaan isagaa markii reerka lagu ooto meel la isaga tuuraa lamana xusuusto ilaa geediga dambe laga gaaro wuxuu yidhi gabal dhacaba xaajooyin bay go-an cismaanowe markii laga gabaanaday duqii geela riminaayey ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayey ee uu garoofta u badnaa gabal yar mooyaane ee aan mid guudliyo raray ganac ku doonayey adna laba gamuutaad lahayd oo garkaa maray midkii galab i raacaad sarwaan go'an ku jiidaaye gankaad kala culowdaa hadduu geedhar hoorsado e garaadkaagu kuu diid kanaa guuye kuu xiga geeddaha hangool lagu tabaa guri la oodaayo intaan la guurin loogama arxamo gowra dhaxameedee mar haddii yagleel loo guntado gacanta loo qaadiye aniguna gaddaasaan ahood igula gooshtaayebu gelin kuma maqnaataan markaad bale isgaadhaane goortaad gargaar iga hesho yaad gaar u socotaay mar kale abaad uu ku leeyahay ayuu samatar cismaan xusuusinayaa jeerkii gabadha ninka u doonan intuu guursaday la xidi jiray dabadeedna la soo daayey markii isaga samatara iyo dumar ay walaala ahaayeen ay ururiyeen maamulkii ingiriiska ee waqooyigu geel ganaaxa oo uu ku xukumay tudaca kaas xigana wuxuu samatar cismaan ugu sheegayaa geeliisu sidii waxa uu isagu leeyahay inuu la mid yahay iyo xoolaha keliya ee uu isku hadlayn karo xoola uu cismaan si walba u dheebsan karo isaga oo socoto ah xuseen samatar caana uga lisyaa mag lagu yeeshay ku bixiya maalin gaadiid waa awr ka raraya iyo abaar diirata ah gool ka qalayaaba taasi se inaanay cismaan u muuqane u geeda sarawaab yahay ayuu ku tilmaamayaa wuxuu yidhi gaariga islaan maalintii lagu gurroynayey godka lagugu beegiyo markaad gebi ka laalaaday garbaduubka maantaad ahayd goofka lagu tuuray guduud iyo caddaan iyo madow goodid iyo aydin anigiiyo gabdhuhuba u sineen guritinkoodii bal garwaaqso xariggaad gashaan anigu kaa gooyey adoo meel ku guuro ah xuseen kuugu godolyaaba qaalmaha galool iyo idiin goraf ku maashaaba gaafada la kala qaata iyo guur ku bixisaaba gashi keentayaayo adoo goomma rarataaba gucumaalo naaxay iyo abaar goolka qarataaba haddaan gurufla tegin kaygu waa gumaro kuu taale geedsara kuwaabkaa taqaan waa ku soo gabiyebu dhammaadka tixda wuxuu samatar haddana cismaan ku tusaalaynayaa lama horaan inuu walaal yahay muddada xididku u jajaban yahayna ay tahay maalmo kooban iyo intaad isku cusub tihiin amaba aad ladan tahay maantii ruux lagu sababana waa isaga samatara ruuxa aarkiisa loo doonan oo loo dili ama loo dhici sodog iyo seedi toonihi inay dhiig iyo qaankaa bixiyaanna waa wax aan la filayn loona soo joogin wuxuu yidhi garka iyo wadnuhu waa dhashii bihiina guuleede goortaad xumaataan nin kale kaa gabanayaaye garax garaxda xidid waa dhowbaad kala gadoontaane kuwa gacanta kula laacayaad garab shaqlaynaysid gamba kuguma bixiyeen adoo geesi soo dilaye anunbaa la ii geli lahaa gooban joogaba gabaygaas uu walaalkii u tiriyey cismaan waa ka jawaabay kama uu murmin in walaal lama horaan yahay in xoolihiisu ay kuwiisa oo kale yihiinna dood kama uu keenin dhanka kalese wuxuu qaray baarqabkii uu ka soo doonan jiray inuu u diiday taasoo uu filaayey sababtii uu u yeelay inuu samatar u warhayo oo maxay sababtaasna ahayd hal foos la odhan jiray oo cismaan lahaa ayaa beri geelal qalaad raacday markaas buu samatar weydiistay in hasha lala doono oo isagaa wiilal waaweyn lahaaye uu qaarkood ku daro taasna odagii wuu iska soo taagay isaga oo ogaa in cismaan uu tuludda meel walba ugu dhici doono sidaa darteedna ay suuragal tahay isaga iyo wiilkii raacaba in lagu makalo geyiga ay hashu u baxsatay oo qolyaha dega iyo iyagu ay col ahaayeen markaas buu cismaan yidhi weligay gawaamaha ma shubo gabay faduuleede marse haddii gamuun laygu rido gaabsi ma aqaane gaashaandhigiyo raadsigan guul ku leeyahaye markii laga gabaanaday duqii geela riminaaye ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayey garan weydaysaan kaaga xiray kayga guunka ah geelii halaabaa ka kulul gaalmiduu dhacay garabtii dhoweyd foos markay geediyada raacday gundheere iyo maantaan u kacay garabka maygaagle aan keligay guuraha ahaa ama guclaynaayey gucumaalo aar maalintuu igu gadoodaayey maantaan u galay reerihii godabta ii haystay go'i waaye dhowr xoog leh baad golo ku joogteenib dhinaca waxtarka xididkana wuxuu cismaan garaysan laayahay doodda samatar oo laba wajiirinimo ugu muuqatay dharaar walba hadduu isaguba xididkiis wax siinayo in isna uu tabtiisa yeelo sidee buu ugu dhaliiri karaa markaas buu samatar xusuusinayaa shalaydan qoyan awrkii gurgur ee uu ka soo ergistay awrkii labada geedi oo keliya markuu ku guuray uu samatar ka soo ceshaday dabadeedna isaga oo weli u baahan seedigiis gacanta ka geliyey sidaa awgeed wuxuu cismaan garan laayahay tabantaabada joogtada ah ee xididkiis waxaa samatar u banneeyey isagana ka xaaraanshay sidiioo haweenayda isaga u dhaxdaa ay tiisa ka sarrayso markaas buu yidhi ninkiisa xidid gargaaraa hadduu geeda sara waabtay adba yaradka waad sii gurtaa gu'iyo jiiraare markaan anigu gaadiid la'aan guuri kari waayey ee aan mid xaaskayga gura ganac ku doonayay gurigan degnaba muuse sacad goray ma siiseene garkaw qabatay kii ii raraa labada goosh qaadee maxaad kayaga uga guulaysaa gacaliyow yuusuf gabadhaad qabto iyo taydu sow dumar gudboon ma aha waxay ahaayeen xaajada markaa dhex taalla niman ay u fududaydoo dhowr jeer maansada kaga wada hadlay mar ay isu garaabaan iyo mar uu maankoodu mudacyo caaradood noqdaba waxay ahaayeen niman aan gabayga isugu jixin jixin isla markaasna aan ku kala tegin dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad ka dhegaysanayseena waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o e